xarunta dhaqan celinta abubakar sadiiq oo dhowaan magaalada kismaayo laga hirgeliyey ayaa ah xarun dhaqan celin iyo daaweyn loogu sameeyo dadka ay daroogadu dilootay iyo kuwa isticmaalka maanduuriyaha ka dhaxlay xanuunada dhimirka ku dhaca xarunta abubakar sadiiq ah ayaa waxaa hadda ku xaraysan dad isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ay heladoodu meesha u keeneen si jirkooda looga dhaqo maanduuriyaha kala duwan ee ay isticmaali jireen qaar ka mid ah dadka xarunta loo keenay dhaqan celinta ah ayaa ka waramay waxaa noloshooda iska bedelay tan iyo markii la keenay xarunta dhaqan celinta ee abubakar sadiiq ee magaalada kismaayo walahi qashan le cunay qashan banaanka waxba oo micnaha qashinka oo la daadaadiyay maaragta qashan oo daroogada jaadka la dhahay wallaahi ma dhoween in la joojiyo lii daabeeyo oo caafimaadkayga lagu dadaala saasaa lagu soo baday halkaan lagu keenay xoogaa kastoo wax yar la dhiman adiga micnaha caafimaadkayga hadda tamaam waaye adig kulley dadka waa kala fahmayaa soo bax hadii lii dhahay waan soconay salaad waan dukanayaa waxaa isbedelay waan ficnaa hurdo fiicanna waa helaa waxna waa iska bartaa waxbaan bartaa subaxii hore galabtii waxbaan bartaa waan tukadaa shanteeda waqti ilaahay hal waqti igama taga alxamdulilah hadda dhiigeygana waa soo noqday markaan imaanay hadda ma arki lahayd naf aan ahay caataan garad waxaa cunaa hataa waxaa uguma tari jiray qoraxdaa naftayga qaadi jirta socda iska roonaya alxamdulilah intaa inta sugu jiray ama nafta soo helay dhanka kale cabdulaahi mahad cabdi oo ah aasaasaha xarunta dhaqan celinta iyo daaweynta dadka daroogadu dilootay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey xaruntan iyo waxa ay qabato isagoona xusay in dadka xarunta la keeno la baro diinta islaamka iyo aqoonta kale ee diiniga ah runtii xaruntan waxaan aas-aasnay kowga bishii toddobaad labada kun labaatan iyo afarta isla sanadkan saddex bilood ayay si toos u shaqaynaysa alxamdulilah rabbilcaalamiin dad aada u fara badan ayaa ku xaraysan oo rag iyo dumarba leh waxaa xusudma dadkaasi qaarka qaarkood waxaa laga keenay qurbaha rag iyo dumarba leh alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa loo keenay sida dad darooga diyo dilootay mukhaadaraadka kala duwan alxamdulilah markii aan la tacaalnay way ficnaadeen hadda waxbarashadooda si rasmia u wataan diinta islaamka ay bartaan maalin waliba laba xadiisa xifdiyaan alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaad moodaa dhaqamadii xun ay ku jireen inay haatan ay ka shalaynayaan amaba ay leeyihiin dib dambe uguma noqon doono maadaama aan fahanay diinteenna macaan iyo barashadeeda magaalada tankismaayo waxaan kasoo wadnay dad ilaa ay gaaray laba iyo toban qofood oo si tabarucaada lacag la-aan ah aan ugu fulino howlaha ay u baahan yihiin ayagoo ahaa dad laamiyada dadka ku dila amaba cunaqashimada sida qaadka xashiishka waxyaabaha reebreebka ah alxamdulilah aad bay u fiican yihiin sida baadiyahoo kale dad baan ka keenay oo dumar ah weliba xaamila oo dad xitaa waxaa ku jiro xaamil islaamooyin oo dhalaya ku jiro oo dad odayaal ah oo waayeelaa waxba aanu awoodin ay qabeen aan usoo wadnayn aan u baxnaanayno aan rajaynayno inay halkan ku dhalaan aan umasha ugu bixino ilaahayna u caafiye hadda insha allahu tacaala marka baaqa maanta aan diraya wuxuu yahay qof kastoo shacabka soomaaliyeed muxsiniinah dadkaasi maanta waalwaalan ee muslimiinta cid u maqan ma laha annaga haddaan u istaagnay hawshaasi waxaan waxaan rajeynaya inaad garab ingusi nagu siisaan tirada hadda guud ee xaruntan maadaama waqtigeedu iska yaryahay ee saddex bilood maadaama saddex bilood keliya hadda ee shaqaynaysa waa afartan iyo shan xarunta waa bareefat balse waxaan waxaan waxaan ku wadnaa qeyb aan ugu tala galnay dadka inaan ku tabarucno dadkaasi waa labayo toban inta kalena waa dad laga qaada lacag oo bareefat xaruntan way furan tahay waxaan mar dhow aan kusoo siyaadinay dadka beeshinada ah ee rag iyo dumarba inaan xanaaneyn insha allahu tacaala oo meel lagu hayo lala-yahay inaan xanaano dhammaystiran aan u siino haddii ahlan nadaafadii haddii ahlan caafimaadka haddii ahlan kawarqabkooda annagoo dumarkana u diyaarinay dumar khaas u ah haddii ahlan waardiyo macalimiin wax karis dhammaan dumarka dumara u shaqeeya raggan rag baa u shaqeeya xaruntan dhowaan laga hirgeliyey kismaayo ayaa wax badan ka dabooshay baahiyihii bulshada magaalada kismaayo ay u qabeen inay helaan xarumo ay dhaqan celin ugu sameeyaan dhallinyarada ay balwaduhu la tageen kuwaas oo qaarkood isticmaalka daroogooyinka kala duwan ay waxyeeleeyeen maskaxdooda